magacayga waa cumar cabdulaahi maxaan ahay xiriiryaha bulshada wakaalada biyaha magaalada gaarisa ee gawaasco runtii dadweynaha maxaan rabnaa inaan fariin u gudbino roobab weyn baa wadanka ka dayi rabaan hataa gaarisa waa arkaysa in roob ka dahayo marka dadweynaha maxaan u sheegaynaa inay ay iska taxadaraan si ay biyaha u kaydsadaan waxaana ka codsanaynaa inay biyo kaydsadaan maxaa yeeshe webiga wuu soo fatahi karaa ma hadda webiga muu fatahin biyaha way kor bay usoo socdaan marka annaga dantaan ugu qasabtay inaan macaamiisheenna u sheegno inay biyaha kaydsadaan sidii oo kale ay biyaha ku kaydsadaan maadaama hadhowta roobka hadduu eh, intuu aad uga doo wadanka ko- wadanka dhinaca kore eh, macnaha mount kenya muranga iyo meelahaas webiga biyo badan buu keeni doonaa biyahaas hadduu keenana anaga biyaha waa yaraan doonaan marka si aan uga badbaadno biyo yaraanta dhici doonto fadlan macaamiishayna waxaan u sheegaynaa inay biyaha kaydsadaan oo ay taangiyaashooda ay buuxsamaan hadda biyaha webiga wuu soo buuxsamaa laakiin weli muu fatihin aadna muu sii buuxsamin laakiin roobabka way dahayaan sidaan ii sheegnay kor bay ka dii karaan mount kenya muranga iyo meelahaas oo dhan bay ka dii karaan marka meelaha hadday ka da-aana webigaas wuu fatahaya mar hadduu fatahana biyaha way yaraanayin Eh, biyahana dhooqay noqonayin biyahana soo saarkooda aad u adkaanayin marka dadweynaha macaamiishayna waxaan ogeysiinana oo regaarisa inay biyaha kaydsadaan sidoo kale fariintan aan maanta wadno maxaa ku jirta iyadana dadweynaha reer gaaris oo macaamiishayna ah oo si wariska isticmaalayin fadlan inay ka dhaafaan eh, maanhoolayaasha ay ku dhex ridayaan eh, qashinka Eh, maanhoolka maxaa loogu talagalay si wareejka inay qashinka laga ilaaliyo oo biyaha wasakta ka dhex ay raacaan Eh, ma aha inaad adiga intaad maanhoolka afurto qashin aad ku dhex ridto biyihina ay blograystaan oo ah, xaarkii iyo qashinkii oo dhan adiga kugu soo noqdo arrintaasna inaan ka kaaftootinaan naga codsanaynaa Eh, midda kale oon u sheegayno dadweynaha maxaa weeye inay biilka biyaha iska bixiyaan aad bay muhiim u tahay biilka biyaha in la iska bixiyo waa la socotiin maantaba meeshan briton agteeda laga shaqaynay eh, ki- eh, eh, sawirahaasna waa waa nila soo geliya waa arki doontiin marka arrintaasoo kale anagana qabsataa maaha biyo dadku ma diideen hadda meeshaas biyo karibu eh, toonberi biyo mayda helin Eh, maxaana keentay madenge baa biyihii cube taasna maxay nagu qasbi inay la ogaado dadka ay qabar keenaan marka kabacdi anaga meesha aan tagno hog aan aan- aan ka qodno meeshaas aanu hagaajino marka kabacdi dadka biyo helaan waa pilsonka gadaashiisa waa meeshii maanta laga shaqaynayay Eh, dadkana waa inay saa u ogaadaan Eh, midda kaleo dadka uu sheegayno maxaa weeye webigan hadduu fataho oo bannaanka u imaado eh, dadka eh, intuu buuxso intuu buuxo kadaxa dadka eh, biyaha way yaraanayn waa kuwa biyaha webi ka imaanayin laakiin boholaha biyaha way helayin sidii a d c iyo bulayftiin ilaa diiwaani dadka biyaha way iska sii helayin laakiin hadduu aad intuu u fataho hataa meelaha la geli waayo xitaa meelahaas maxay noqonaysaa biyaha inaan eh, aan istaajino maxaa yeeshay hataa qoladan korontada ma ogolaanaynin meel biyaha ay soo fataheen oo ay soo gudbeen in ay koronto ku shidaan maadaama eh, webigaba uu magaalada qarkeed ay u yahay oo degaan ay taho meesha maxaa yeeshe waa lagu dhammaan karaa marka dadka arrintaas ogeysiinaynaa inay dulqaataan baanu rabnaa inay arrimahan aan farahaynana ay qaataanna aad baan uga codsanayna haddaan macaamiisha tiina midda kale aan u sheegaya dadweynaha maxaa weye oon ku celcelinahay markastaba walaalayaal biilka biyaha inaad iska bixisiin qasab bay nagu tahay maxaa yeeshe waa xaaraan biyahaas haddaa cabtiin markaas arrintaasaan dadka aan u ogeystiinaynaa